بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني فصل هذا كان فاصل من وحكرة سارو في حكم الآنية وحو فصل ياهي ويلشا حكم كودي كو الله استعمالي كرو أو دينتو أيو قشهي iyo weelasha aan la isticmaali karin fasalkan munaasabada uu la leeyahay dahaarada maxay tahay maadaama laga hadlayay dahaaradii dahaarada iyo weelasha maxaa xiriirahoo ka dhexeeya xiriirka ka dhexeeya waxaa weeye dee biyihii aada ku dahaaro qaadan lahayd waxay u baahan yihiin weel aada ku shugatid wuxuu marka sheekhu uu kuu sheegi biyihii aada ku dahaaro qaadan lahayd weelkii aada ku shuban lahayd ama weelkii aada wax ku cuni lahayd ama weelkii aada ku cabbi lahayd ama weelkii guryaha aada dhigan lahayd weelashaas wixii laga ogol yahay iyo wixii sharcigu uusan ogolayn walaa yajuusu ma bannaana isticmaalu awaani dahabi waalfidati dahabka iyo fidada weelashoodii weelashaas isticmaalkoodu ma bannaana sheekh raximah ullahu tacaala markuu weelasha ka hadlayo wuxuu yidhi weelasha dahabka ka samaysan ama fidada ka samaysan in la isticmaalo ma bannaana sawaءun kaana almustacmilu rajulan aw imra'a qofka isticmaalaya ama rag ha noqdo ama haweeney ha noqdo farqi ma laha weel dahab ka samaysan ama fido ka samaysan in la isticmaalo ma bannaana isticmaalkaasi marka waa caam sawaء kaana الاsticmaalu fii akli aw shurbi aw tasyiin isticmaalku ha noqdo isticmaal aada wax ku cunayso weelkii inaad wax ku cabayso ha noqdo inaad guriga xataa ku sharaxanayso ha noqdo tusaale ahaan waxna ku cabi maysid waxna ku cuni maysid laakiin armaajada alaabtu ay kuu taalo ayaad rabtaa inaad isaga sharaxato baaquli dahaba saxan dahaba baaquli fidaa saxan fidaa ayaad doonay inaad maaragta armaajada ku sharaxatid lama ogolo xaaraam maxaa yeelay kibir iyo khuyalaa ayaa loo diiday walidaalika xadiis bukhaari uu warinayo ayaa nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi laa talbasuu alxariira wala addiibaaj walaa tashrabuu fii aaniyati dahabi waalfida xariirta ha labisanin uu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam waa raggaa lala hadli markaa walaa tashrabuu fii aaniyati dahabi waalfidati weelasha dahabka iyo fidada ka samaysanna waxnaha ku cabinina walaa ta'kuluu fii sixaafihaa xeerooyinka dahabka iyo fidada ka samaysanna waxnaha ku cuninina fa innahaa lahum xeerooyinkaas dahabka iyo fidada ka samaysanya weelasha gaalada isticmaasha fi dunyaa walanaa fi laakhira annagana ilaahay wuxuu nagu karaameynaa aakhiro qofkii ilaahay jannada uu ku karaameeyo jannada qofkii ilaahay uu ku karaameeyo weelasha waxa loogu keenayo waa dahab iyo fido wayudaafu calayhim biaaniyatin min fidatin wa akwaabin kaanat qawaariira meesha ilaahay uu leeyahay jala jalaaluhu wayudaafu calayhim biaaniyatin min fida ilaahay wuxuu leeyahay ahluljannaha waxaa lala dul wareegsan weelal ka samaysan fido ka samaysan marka weelashaas aakhiro wuxuu sheegay nabigeena sala allahu calayhi wasalam fidada iyo dahabka ka samaysan inala ku karaameynayo qofkii ilaahay u qadaro oo ilaahay daara karaamatihi daarta karaamadiisa oo jannada qofkii ilaahay uu geliyo nas'al allaha tacaala an yajcalanaa minhum ilahay hanugu daro subxaanahu wa tacaala marka aakhira lagu karaameyn doono dadka mu'miniinta ah amaa dahabka iyo fidada weelasha ka samaysan gaalada kibir kibir ayaga wax ugu cuna waxna ugu cabba wayajuusu waxaa bannaan isticmaalu gayrihimaa dahabka iyo fidada gayrkood isticmaalkoodii ayaa bannaan oo min al awaani weelashii kale ah wuxuu ku leeyay sheekh raximah ullahu tacaala weelashii dahabka iyo fidada ka samaysnaa uunbaa la diidiye weelasha kale waxay doonaan ha ka samaysnaadaan ama dhalo ha ka samaysnaadaan ama qoray ha ka samaysnaadaan ama macdan ha ka samaysnaadaan ama jawhar kale lu-lu ha ka samaysnaado wuxuu doono weelku ha ka samaysnaado waxaa la diidi dahab iyo fido un iska ilaali waxa kale weelal oo noocay doonaanba ha noqdaan sharcigu uu ku ogol yahay inaad markaas isticmaashid cunid iyo cabid iyo nooc walba faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara wey fi siwaaki wuxuu u fasil yahay cadayga iyo axkaamtiisii halkan sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu uga hadlay cadayga iyo axkaamtiisa iyo sharcigu sida uu ammaanay cadayga wa siwaaku cadaygu mustaxabun waa mid la sunneeyey fii kulli xaalin xaalad kasta in la cadaysado waa la sunneeyaa maxaa yeelay xadiis imaamu nasaa-i uu ku warinayo kitaabkiisa sunanka ah ayaa nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi wuxuu ku yidhi aلsiwaaku madharaة lilfam mardaaة lirabi asiwaaku cadaygu madhara lilfam afkuu daahiriyaa oo u nadiifiyaa mardaaة lirabi rabbigaana waa raalligeliya cadaygu waxa weeye faa-iidooyinkiisay ka mid tahay ilaahayna ajiraad uga heli iyo ilaahay ridihiisii haddana sidaasoo kale afkaaguna wuxuu ku noqonaa af udgaya oo carfaya midda kale cadaygu wuxuu ilaaliyaa cudurrada ilkaha ku dhaca cudurrada ilkaha ku dhaco tasawuska iyo suuska iyo waxyaalaha galaya jeermiskaas jeermiskaas ilkaha ku dhacayo burburinaya oo jejebinaya cadaygaas qofku hadduu aada u isticmaalo oo uu badiyo ilaahay waa ka ilaalino waa ka xifdin marka faa-iidooyinka cadaygu aaday u fara badan yihiin mar walbana waa sunno xaalad walba inaad cadaysatid sunno waa ilaa bacda zawaali qoraxda zuuliddeeda ka bacdi maahan zawaalkaasoo lisaa-imi qofka sooman u sugnaaday hal mas'alo unbaa sharcigu uu ka soo reebay calaa madhab alimaam shaafici madhabka imaamu shaafici hal mas'alo oo aan la ogolayn cadayga oo karaahiye ku ah ayaa laga soo reebay masaladaasi waxay tahay qofku hadduu sooman yahay qoraxdu markay zuusho ka bacdi inuu cadaysado waa karaahiyo markuu sooman yahay qoraxdu markay zuusho maxaa loola jeedaa bimacnaa bacda zawaal can wasadi aلsamaa cirka dhex bartankiisa waa inay wax yar ay qoraxdu ka durugto oo dhinaca qoraxdhaca waa inay wax yar u sikato waa xilliga duhurka xilligaas duhurka haddiiba la gaaro qofkuna uu sooman yahay inuu cadaysado waa karaahiyo calaa madhab alimaam الshaafici laakiin aimada kale imaam axmed imaam malik abi xaniifa saddexda imaamoo kale ayagu waxay leeyihiin karaahiyo ma aha laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay xilligaas cadaygu waa karaahiyo wuxuuna markaa imaamu shaafici raximah اllahu tacaala uu deliishaday xadiiskii bukhaari iyo muslim ay warinayeen oo nabiga salى اllahu waslama wbaaraka calayhi uu ku yidhi lakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi اlmisk wuxuu yihi nabigu salى اllahu alيyh wasalam qofka sooman afkiisa afkaas xayaabada saaran xayaabadaas waa xayaabada iyo waxyaalaha fuulaya duhurkii ka bacdi waxaa afka fuulaya adyabu cinda allahi min riixi lmisk ilaahay agtiisa waa uga caraf badan yahay miskiga miskiga caraftiisa waa uga caraf badan yahay qofkaas sooman waxaa afkiisa soo fuulaya bacda zawaal xadiiskaasuu marka nabigu ku ammaanay salى اllahu waslm wbaaraka calayhi marka maadaama waxaani afka soo fuulaya ay yihiin ahar nasha'a min daacati الraxmaan waa raad ka dhashay dadaalkii qofku soomka uu ku dadaalayay wax ka dhashay marka raa'ixadaas waa raa'ixa ilaahay agtiisa uga caraf badan miskiga wuxuuna uga qiyaas qaatay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala damu shahiid qofka haddii dagaalka gaalada uu ku geeriyoodo oo uu ku dhinto dhiiggiisa lama mayro lama dhaqo isagoon la mayrin ayaa sidiisa loo aasay limaada dhiiggude maadaama uu wasakh yahay maa la zuuliyo maa la mayro waxaan loo mayrayn waxaa weeye adyabu cinda allaahi min riixi ilmisk sida xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay ku yimid qofka shahiidka ah dhiiggiisa qiyaamaha wuxuu la yimaadaa isagoo midabkiisu midabkii dhiigga leh laakiin riixuhu adyabu min riixi ilmisk dhiiggaas uu ka udug badan yahay oo uu ka caraf badan yahay miskiga uu ka caraf badan yahay marka yaan la zuulinin ayaa la yidhi dhiigga shahiidka masaladaasuu uga qiyaas qaatay imaamu shaafici masalada cadayga qofka sooman bacda zawaal ayuu uga qiyaas qaatay wa huwa cadaygii fii halaaثati mawaadica saddex meelood dhexdooda xaal u ahaaday ashaddu mid darnaansho badan wey istixbaaban min istixbaabin xagga sunnanimada aada ugu sii daran yahay saddex meelood wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala cadayga saddex meelood sunnadiisu aaday usii daranta aaday ajirkiisu u badan yahay saddex meelood cinda tagayuri اlfami afka isbedelkiisa agtiisa ayaa sunnadiisu ay daranta min asmin aamus dheer iyo wagayrihi gayr اlasmi iyo aamus dheer gayrkiisu uu afkii isku bedelay marba haddiiba afkiiba xoogaa isbedel uu ku dhacay oo ur iyo qarmuun iyo wasaq iyo wuxuun ay afkii ay soo fuuleen markaas aadaa sunnadu nalo kugu adkeeyey in xilligaas aada loo cadaysado liannahu adigiina waad ku dhibtoone dadka markaad dhex geshid ood la sheekaysanaysid oo masaajidka aad geshidna qofka kugu dhegan ama kugu dhowaado uu kugu dhibtoona yacni isbeddelkaa afka ku dhacay sidaa awgeed adigiina dhibaad ku qabtaa dadkiina waa kugu dhibtoonaya xilligaas oo kale marka in aada loo cadaysado wuu nagu booriyey sharcigu wa cinda alqiyaami istaagga agtiisana sunnanimadiisu mid ay aada u daran tahay wey min annowmi hurdada agteeda hurdada laga soo istaagayo markii qofku uu jiifka ka soo kaco oo hurdada uu ka soo kacana nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi aada ayuu noogu booriyey in cadayga lagu dadaalo leannu xadiis waxaa jiray bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo xudayfa ay ka wariyeen xudayfa wuxuu yidhi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaaki nebigu wuxuu ahaa jiray salى اllahu alيه wasalam habeenkii hadduu soo kaco yashuusu faahu afkiisa wuxuu marmarin jiray bisiwaak waa cadaysan jiray nebiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayh waxaa kaloo xadiis kaleo abu daawuud uu caaisho ka wariyey wuxuu isaguna ku yimid xadiiska ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam kaana laa yarqudu nebigu wuxuu ahaa midaan hurdin min leylin walaa nahaar habeen iyo maalin oo fayastayqidu uu hurdada ka soo baxo oo hurdada ka soo kaco habeen iyo maalin ilaa tasawaka waa cadaysan jiray qabla an yatawada'a habeen iyo maalin markuuba soo kacoba nebigu sala allahu calayh wasalam intuusan weyse qaadan waa cadaysan jiray ama habeenkii ha soo tooso ama maalin ha soo tooso markiiba uu hurdaba ka soo tooso sunnada nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxay ahayd inuu cadaysado marka taasina waa mas'alada labaad oo aada loo adkeeyey in cadayga lagu dadaalo wa cinda alqiyaami istaagga agtiisana sunanimadiisu mid ay aada u daran tahay way cadayga oo ila salaati salaadda marka loo istaagayo qofku markuu salaadda uu istaagayo oo salaaddii inuu xirto uu doonayana iyadana sharcigu aada u adkeeyey in xilligaas la cadaysado lanna waxaa weeye waa munaajaat waa isticdaadan limunaajaati rabbi اlcaalamiin waxaa laysku diyaarinaa ilaahay inaad la munaajooto oo ilaahay subxaanaه watacaala aada caabudayso oo ilaahay aada la hadlayso oo ilaahay aada baryayso oo ilaahay aad u tasbiixsanayso munaajaadka ilaahayaa loo diyaar garoobayo marka waa ta'adub maca allah in ilaahay laga edab qaato subxaanaه watacaala oo afkaaga oo carfaya oo cadaysan inaad ilaahay qaabisho subxaanahu watacaala marka xusnu ta'adub maca allah xadiis waxaana jiray bukhaari iyo muslim ay warinayaan oo masaladaas ka hadlaya oo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddaydaan dhib kaga cabsan ma ahaateene la amartuhum bisiwaak cadayga waan amri lahaa amar waajiba ayaan amri lahay cinda kulli salaat inaan ummaddayda dhibo ayaan ka cabsan mahane salaad walba waxaan dhihi lahaa waa waajib in la cadaysado ayaan dhihi lahaa laakiin mashaqada iyo dhibka ayaan ummaddayda kaga baqi uu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka saddexdaa mas'alana waa masaa'il cadaygu aada loo sunneeyey faslun haadakan faasilun mid wax kala saaro fii furuudi alwuduu wuxuu u fasil yahay weyseqaadka waajibaadkiisa qofku markuu weyse qaadanayo imise waajib ayaa laga rabaa inuu la yimaado wa furuud lwuduu'i weyseqaadka waajibaadkiisu sittatu ashyaaa lix shay qofku markuu weyse qaadanayo lix shay mid ka mid a hadduu ka tago weysadiisii ma ansaxayso kutubta qaarkood waxay yidhaahaan sabcatu ashyaa oo toddobay ka dhigaan meeshan hadda kitaabku lix uu ka dhigayo waxay ku siyaadiyaan almaau dahuur biyo wax dahiri kara waa inaad ku weyse qaadato maa-u dahuurkaas ayay waxay uga dhigaan qayb toddobaad ayay uga dhigaan sheekha marka isagu wuxuu inoo sheegay lix inay yihiin weyseqaadka waajibaadkiisa qofka laga doonayo lixdaas marka niyada ma ahane niyada iyo tartiibka weyseqaadka la tartiibinayo labadaas ma ahane afarta kale waxaaba ku soo arooray aayadda qur'aanka ayaa ilaahay inoogu sheegay jala jalaaluhu oo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati markaad salaadda u istaagaysaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinna dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi ilaa xusullada laga gaarayo dhaqa wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinana masaxa wa arjulakum lugihiinana dhaqa ila alkacbayn ilaa labada anqow laga gaarayo lugihii dhaqa intaasoo marka arkaana qur-aankaaba inoo sheegay in wejiga in la dhaqo ay waajib tahay marka la weyse qaadanayo gacmaha ilaa xusullada in la dhaqo inay waajib tahay masaxa oo madaxa la masaxayo inuu waajib yahay lugaha ilaa anqowyada in la dhaqo inay waajib tahay afartaas arrimood qur-aankaaba si toosa ilaahay inoogu sheegay jala jalaaluhu waxa soo harayba inta sheekhu noo sheegay waa niyadii iyo waxaa ka maqan tartiibkii labadaas aayadda ka maqan niyadana nabigaa sheegay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayeen ayaa nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ku yidhi innama alacmaalu binniyaat camal walba wuxuu u baahan yahay in la niyeysto camal aan niyo lahayn oo niyo la-aan ansaxaya maba jiro tartiibinta oo in wejiga la hormariyo oo gacmaha lagu xijiyo tartiibkaasna waxaa laga faa'iidaysanaa ficilkii nabiga sala allahu calayh wasalam leannahu nabiga sala allahu calayh wasalam lam yatawada ilaa murataban markuu weyse qaadanayay nabiga sala allahu calayh wasalam weyse qaad tartiibsan uu weyse qaatay oo wejiguu hormarin jiray labada gacmooda ku xijin jiray masaxa madaxa ilaa wahaakada saasuu u tartiibin jiray nabiga sala allahu calayh wasalam وفروض الوضوء وسقاتك واجباتك ستة أشياء لح شيء وي النية النية عند غسل الوجه وجهك دقديس أكتي سنة للنيست مرك وجهك أد دقيس وجهك دقديس أد بلابيس مركاس ومركاس أد الله إيمان والنية مركاس إن أد لتم هذا واجب واحد نية سنة سنة سيدا كتبت النية هربا أن كسو قادني ورفع الحدث وسلاء إن أد إسكا كرياليسو wayse la-aanta dushaada saaran inaad iska kor yeelaysaad niyeysan rafculxadad ama waxaad niyeysan fard alwuduu waysaqaad waajiba waysaqaad waajiba ayaad niyeysan ama rafculxadad ayaad niyeysan wagaslu lwajhi wejiga dhaqitaankiisii wey waajibka labaad wejiga in la mayro oo la dhaqo waajib wey marka la weyse qaadanayo wagaslu lyadayni labada gacmood dhaqitaankoodu wey ila lmirfiqayn ilaa labada xusul laga gaarayo waa in markaa la mayro oo la dhaqo ilaa xusullada laga gaarayo gacmihii ilaa xusullada marka maxaa soo gelaya cijiyayaa soo gelaya cijiyaha hoostooda waa inaad ka bixiso wasakda leanna waxaa weye cijiyaha hoostoodu waxay ka mid yihiin jirka daahirkiisa inta muuqata waa in la dhaqo ay waajibta biyuhu inay gaaraan ay waajib tahay ayuu ka mid yahay walidaalika haddii wasak ay cijiyaha hoostooda kaaga jiraan wasakdaa inaad iska saarto waa waajib waajib wasakdaa inaad iska saartay wamasxu bacdi ra'si madaxa qaarkiis qaarkaas masixidiisii wey qeyb uun madaxa ka mida walow shacra waaxida hal timba allah ka dhigo way kugu filanta waajibka waajibku wuxuu kaaga dhacahayaa hal timba allah kaaga dhigo waa inuun madaxa qeyb ka mida inaad masaxdo laakiin imaam axmed ibnu xambal isaga wuxuu qabaa madhabkiisa madaxa dhammaan in la masaxo inay waajib tahay kulligiis in la masaxo inay waajib tahay ayuu qabaa imaam axmed madhabkan waa madhabka imaamu shaafici raximah اllahu tacaala khilaafka madaahibtuna wuxuu ka yimid sida loo fasirayo ba'da xarfu jarka ah oo ku sugan aayaddii hadda aanu soo qaadanaynay wamsaxuu biru'uusikum oo ilahay wuxuu yihi madaxa hala masaxo ba'daas baa-ulilsaaq miya mise baa-u tabciidiya imaamu shaafici ba'da wuxuu ku fasiray باء تبعيدية بمعنى بعض وامسحوا برؤوسكم ببعض رؤوسكم مدحيالكنا قيب كامل ساسو كفسر تبعيدية بينما إمام أحمد رحمه الله تعالى بعض وكفسر ملاصقة ومسحي مدح دن إن لقدشي كل جيس باء الملاصق وكفسر مرك خلافك ودحيا مذهبك إمام أحمد مذهبك إمام الشافعي وبعض macnaheeda mar walbaba sida loo fasirayo oo culimmada salafka isku khilaafeen wagaslu rijlayni labada lugood dhaqitaankoodii weeye ilaalkacbayni ilaa labada anqow laga gaarayo waa inta waajibka ah ilaa labada aan qowl laga gaarayo in la mayro oo lugihii la dhaqo waajib wey watartiibu tartiibinu weyseqaadka in la nidaamiyo oo la habeeyo calaa maa ayoladi kii lagu tartiibiyo dakarnaahu maagaas aan soo sheegnay sidii hadda kitaabkuba u kala hormariyey waa in loo kala hormariyo weyseqaadka oo wejigii iyo niyadii labadaasaa ugu horeysa wejiga iyo niyada markaa kabacdi aa gacmuhu ku xigaan markaa kabacdi aa masaxi markaa kabacdi ayaa lugihii aada mayri laakiin haddii aad kala hormariso oo lugihii aad ka bilowdo weysadii ma ansaxayso cagsi haddaad samayso oo oo markaa lugihii aad ka bilowdo dee tartiibtii ayaad khilaaftay oo weysadii ma ansaxayso wa sunanuhu sunanu lwuduu weysaqaadka sunnooyinkiisii casharatu ashyaa'a toban shay intaas waa intii waajibku kaaga dhacayay intii hadda aanu soo marnay intii waajibku kaaga dhacayay laakiin maxaa la rabaa sunnooyinkanna in lagu dadaalo sunnooyinkan in lagu dadaalo leanna waxaa weeye sunnada dadaalkeeda wuxuu tusinaa maxabatu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam mahmaa qofku sunnada uu ku dadaalayo waa calaamad fiican oo muujinaysa inuu nabiga jecel yahay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh nabigana sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu ku yidhi xadiiskii tirmidi uu warinayey man axyaa sunnatii faqad axabanii qofkii sunnadayda nooleeya waa ijeclaaday uu yihi nabigu sala allahu calayh wasalam xadiis kaloo xadiisu qudsi waxaa jiray ilaahay subxaanahu watacaala uu ku yihi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxiba addoonkaygu kama zuulayo inuu sunnooyinka iigu soo dhowaanayo sunnooyinka uu ku dadaalayo ilaa aan ka jeclaado marka maxay ku gaarsiinaya sunnada inaad ku dadaasho maxabatullah ilaaha kugu jeclaanayo sida ilahay xadiisu qudsi inoogu sheegayo marka sunnadu maqaam weynaa lagu gaaraa wax weyn ricaayadeeda ilaalinteeda iyo ku dadaalideeda atasmiyatu ilaah magacaabid koog markaad weysada bilaabaysidba bismi illaahi araxmaan araxiim inaad tiraahdo magaca ilaahay inaad ku bilowdo maxaa yeele waxaa jiray xadiis nasaa-i uu sunankiisa uu ku wariyey oo nabiga sala allahu wasalam wbaaraka caleyh xadiiskii anas uu yihi dalaba bacdu asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalama waduu'an asxaabtii nabiga sala allahu calayh wasalam qeybo ka mid a ayaa waxay dalbadeen biyo lagu weyse qaato faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam hal maca axadin minkum maa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam qof idinka idinka midoo biyo haya miyaa jira fawadaca yaddahu fi lmaa biyihii yaraay oo saxaabadu ay hayeen uu gacantiisii dhex geliyey nabigu sala allahu calayh wasalam wayaquulu wuxuuna dhahayey nabigu sala allahu calayh wasalam tawada-uu weyse qaata bismi illaah adinkoo magaca ilaahay akhrinaya weyse qaata biyaha ku weyse qaata tawada-uu bismi illaah adinkoo bismi illaahi dhahaya weyse qaata uu nabigu markaa dhahayay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka nebigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyhi saxaabadiisii ummaddiisa wuxuu ku tarbiyeynayey bismi illaahi in lagu bilaabo weyse qaadka wagaslu lkafayni labada calacalood dhaqitaankoodii wey qabla idkhaalihimaa labada calacalood gelintooda ka hor la dhaqo alinaa weelka intaan la gelin waxaa kaloo sunnooyinka ka mid ah weelkan inta aadan yacni dhex gelin gacmahaaga gacmaha inaad iska mayrto ood iska dhaqdo markaa kabacdi weelkii gacmaha geli laakiin gacmihii ha gelin weelka adigoon faraxalanin oo gacmihii aan iska mayrin khusuusan weliba sunnadan waxay aada u sii adag tahay markii hurdada laga soo tooso xadiis nasaa-i uu warinayaa nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi ida stayqada axadukum min nowmihi falaa yaqmis yaddahu fi linaa qabla an yaqsilaha halaaan qofku hadduu hurdada uu ka soo tooso yuusan gacantiisa weelka gelinin ilaa saddex goor uu ka dhaqo wuri nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walmadmadatu luqluqashadii sunnooyinka wisqaadka waxaa ka mid ah in la luqluqdo walistinshaaqu sandaarsigii sandaarsi yacni sanka biyaha inaad geliso haddana aada soo tuurto intaad adigoo aariyo iyo neef sanka ka imanaysa ayaad biyaha kusoo saari banaanka ayaad soo dhigi biyaha wa masxu jamiici ra-si madaxa dhammaantiis masixidiisii madaxa kulligiis in la wada masaxo isagana sunno wey wamasxu اludunayni labada dhigood masixitaankoodii wey daahirihimaa labada dhigood muuqaalkooda iyo wabaatinihimaa gudahooda meesha daahirkooda muuqaalkan kore iyo gudaha labadaba in la masaxo sunno wey bimaa in biyana lagu masaxo biyahaasoo jadiidin ee cusub biyihii faraha ka qoyanaayay ma aha kuwii faraha ka qoyanaayay oo madaxa aad ku masaxatay lama rabo biyo cusub oo sunno madax bannaan wey sunnada oo masaxa dheguhu sumo gooniyahoo madax bannaan wey maadaamay madax bannaan tahay biyo gooniya had usoo qaadan marka dhegta ayaad baadinka gudahana fartaad gelin suulkan qoyanna meesha muuqaalka dhegaha muuqaalkooda kore ee saan ku leedahay ku dhaqi faraha labada farood oo sabaabada la yidhaahna waxaad ku masixi dhegtaad gelin dhegta suulkana daahirkaasaan uga masixi dhegaha habkaasaa biyo cusub ayaad kugu masixi maxaa yaele xadiidkii ibnu cabaas oo tirmidi uu warinaya ayaa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ibnu cabaas wuxuu ka wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama masaxa bira'sihi wa udunayhi nabigu wuxuu masixi jiray salى اllahu alيه waslm madaxiisa iyo labadiisa dhigood daahirihimaa wa baadinihimaa labada dhigood daahirkooda muuqaalkoodana waa masixi jiray gudahana nabigu waa masixi jiray salى اllahu slm wbaaraka alayh waa xadiiskii tirmidi uu warinayay tirmidina baab dhan u sameeyey masaladan sunanu tirmidi baabu maa jaaءa fii masxi اludunayni daahirihimaa wa baadinihimaa wuxuu u baab yahay wixii ku yimid labada dhigood in la masixo daahirihimaa wa baatinihimaa labada dhigood daahirkooda iyo baatinkooda baab dhan uga hadlay tirmidi masaladan wa takhliilu lixyati garka gelgelintiisii wey biyaha in garka la gelgeliyo garkaasoo alkafati ee badnaa garku haddii uu badan yahay waxaa sunno ah in biyaha la dhex geliyo gudihiisa in biyaha la geliyo ilaa maqaarka laga gaarayo in biyaha la dhex geliyo ayaa sunno ah amaa garku hadduu yar yahay oo tintii ay yar tahay dee markaa waaba waajiba garkii gudihiisii in markaa biyihii la mayro daadinka la geliyo waa waajib haddii gar weynba uusan meesha ku oolin amaa garku hadduu weyn yahay waa sunno gudaha in markaa laga geliyo wa takhliilu asaabici اlyadayni warijlayni labada gacmood farahoodii iyo labada lugood farahoodii farahaas dhexgelintoodii wey biyaha la dhexgeliyo waxaa kaloo sunno ah in gacmaha labada gacmood farahoodii meelaha dhexdooda faraha u dhexeeya si loo hubsado biyuhunay gaareen in sidaas loo dhexgeliyo ayaa sunno ah lugahana sidaas oo kale laba farood inta u dhexaysaba inaad saa u dhexgeliso isaga hubiso inay markaa biyihii gaareen waa sunno wa taqdiimu lyumnaa midigtii horumarinteedii ayaa sunno ah cala alyusraa bidixdii laga hormariyo sunnooyinka nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi uu noo sunneeyey waxaa ka mid ah in midigta iyo bidixda midigta la hormariyo mar walbaba labada gacmood midigta iyo bidixda gacanta midigta aad dhaqi labada lugoodna sidaas oo kale lugta midigta ah ayaad u hormarin xadiiskii bukhaari ibnu cabaas uu warinayey ayaana macnaha tusinaya oo markuu markaa tilmaamayay weysadii nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi fagasala biha uma akhada garfata min maain biyihii uu soo qaatou soo darsaday ibnu cabaas fagasala biha yadahu alyumna gacantiisii midigta ahaa ayuu ku dhaqay uma akhada garfata min maain mar kaluu biyihii soo darsaday fagasala biha yadahu alyusra gacantiisii bidixda ayuu ku dhaqay uma masaxa bira'sihi madaxiisii ayuu ibnu cabaas uu masaxay uma akhada garfata min maain farasha bihaa wuxuu ku rusheeyey calaa rijlihi alyumna xataa gasalahaa lugtiisii midigta ahayd ilaa uu ka dhaqay uma akhada garfata min maa fagasala bihaa rijlahu alyusraa markaasuu haddana lugtii bidixdaa ayuu haddana dhaqay ibnu cabaas uma qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi haakadaa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam yatawada' saasaan ku arkay nabiga asoo u weyse qaadanaya sala اllahu wasalam wabaaraka calayhi oo midigta iyo bidixda midigta hormarinaya ayaan ku arkuyo rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wadahaaratu dahaaro qaadashaw halaathan halaathan saddex saddex goor in xibin walba laloo la dahiro xibin walba saddex goor in la dahiro sunnawo wejiga markaad dahiraysid ood dhaqaysid saddex goor ku celceli gacantii saddex goor masaxa madax markaad masaxaysid saddex goor wahaakada xibin walba saddex saddex goor in la mayro waa sunno maxaa yeele waxaa tusinaya xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey cuثmaan binu cafaan sayidina cuثmaan wuxuu yidhi alaa uriikum wuduuءa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalam maydin tusaa weyse qaadkii nabiga salى اllahu alayh wasalam uma tawada waa weyse qaatay ثalaثan ثalaثan cuثmaan binu cafaan marka xubin walba saddex gooruu mayray fahuwa caamu fi tatliifi algasli wاlmasxi wa kuli acmaali اlwuduء xadiiskaas marka wuxuu caam ku yahay dhaqidii masaxii iyo weysaqaadka oo dhan in saddex saddex goor uu nabigu suneeyey salى اllahu wslm wbaaraka caleyh wاlmuwaalaatu xirxiriirinu waxaa kaloo sunno ah xibnaha dhaqidoodii in la xirxiriiriyo bxayثu laa yajifu alأwalu qabla shuruuci fi الثaaniy caadatan xibintii kale iyadoon qallalin waa in xibinta kale la dhaqo ama haddii markii wejigii aada dhaqday markuu wejigu qalalay ka bacdi haddaad midigtii aada dhaqdo gacantii midigta ahayd midigtu markay qalasho ka bacdina aada bidixdii haddana dhaqdo faqad khaalafta sunna sunnadii markaas nabiga waad khilaaftay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh marka waxaa la doonaya xibin walba intaysan qalalin in midda kale markaas la mayro oo la dhaqo sunnooyinkan sheekha raxima allahu tacaala uu inoo sheegay wuxuu hadda sheekh raximah اllahu tacaala uu ka tegey ducadii la akhrisanayay iyadana waa sunno markii la weyse qaato kabacdi oo sunnooyinkaa la sameeyo in la ducaysto uu nabigu noo jideeyey salى اllahu wslm wbaaraka calayhi xadiiskaas marka ducada oo la akhrisanayo qofku markuu kasoo faaruqu noqdo weyse qaadka ayuu wuxuu leeyahay ashhadu an laa ilaaha ila اllahu waxdahu laa shariika lah وأشhهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأدعى نبي وآخر جري صلى الله وسلم وبارك عليه أبو داود يترمذي أيا وريي دعوين كاس إنه نبي صلى الله عليه وسلم وآخر سنجري وحكى حديثك كيمد النبي صلى الله عليه وسلم habkan in loo weyse qaato ducadana la akhristo inuu ajir weyn uu ku sheegay nebigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi nebigu futixat lahu abwaabu اljanna aلhamaaniya yadkhulu min ayiha shaa qofkii sidaa sunnooyinka u ilaaliya u weyse qaata kabacdina ducadan akhrista albaabada jannado sideedaaha kii uu doono ayuu ka galaa uu yihi rasuulku salى اllahu wslm wbaaraka calayh marka waa ajir weyn wey waa camal yasiir ah oo fudud haddana wax weyn aada ku helayso wax fududoo lag wax weyn haddana aada ku helayso wey taasina waxay tusineen karamka ilaahay deeqsinimada ilaahay deeqsinimada ilahay tacmal kaiira tacmal qaliila wa tujza kaiira wax yaraad samayne wax weynna waa lagu siinaa waa ilaahay deeqsinimadiisa ay ka mid tahay jala sha'nuhu faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro weye fii axkaami اlistinjaa wuxuu u fasl yahay istinjaha iyo axkaamtiisii halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay qaabka loo istinjoonayo iyo axkaamta istinjaha axkaamtiisii walistinjaa-u istinjaha in la istinjoodo waajibun waajibu min albowli kaadidii laga istijoodo walqaa'idi saxaradii laga istijoodo kaadidii iyo saxaradii iyo waxyaalaha in laga istinjoodo waa waajib hore waxaan usoo qaadanay cadaabulqabri inuu keeno yacnii kaadidii iyo waxyaalahaasoo maaragta qofka uusan iska mayraynin oo nijaasadii markaa uu isku bi'inayo iska hubsanaynin cadaabulqabri inay keento nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi laba qabri inuu soo maray oo uu yihi amaa axaduhumaa fa kaana laa yastansihu min albowl labadan qabri mid ka mida kaadida iskama hubin jirin uu yihi nabigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh oo sidaasaa loo cadaabi inuu sheegay nabigu salى اllahu wslm wbaaraka calayh marka istinjaha kaadida iyo saxarada laga istinjoonayo waa waajib sharciya walafdalu sida fadliga badan an yastanjiya biاlaxjaari inuu dhagax ku istinjoodo uma markaa kabacdi yutbicahaa dhagaxda bimaa-in biyo uu raacsiiyo waa sida fiican oo ajirka badan oo waxaa weeye aljamcu bayna almaaءi wاlaxjaar inuu isku daro biyo iyo dhagax waa sida ugu fiican wey oo dahaarada iyo nadaafadda meesha sida ugu fiican wey marka axjaartan waxaa la mid ah wamaa bimacnaaha wixii dhagax shabahayana waa la mid oo qoragii iyo yani baakad qofka uu isaga tirayo saxaradii iyo waxyaalahaas dhagaxa la macno ah iyaguna waa la mid labadooda inuu isku daro ayaa fadli badan wayajuusu waxaa kaloo iska bannaan an yakhtasiraa inuu shaksigu ku gaabsado cala almaai biyaha inuu isaga gaabsadana way bannaantay oo biyo bis uu ku astanjoodo ow calaa alaaثati axjaarin ama saddex dhagax inuu ku gaabsadana waa iska bannaantay oo isagoo biyihii heli kara inuu dhagxaantii ku gaabsadana way u bannaantay dhagaxdaasoo yunqii bihinna dhagaxda uu ku dahirayo almaxalla maxalka uu ku dahirayo saddex dhagax oo maxalkii uu ku daahirayo ku nadiifinayo inuu isaga gaabsado way bannaantay fa idaa araada shaksigu hadduu doono alikhtisaara ku gaabsasho calaa axadihimaa axad ilmaa'i waalaxjaar biyihii iyo dhagaxdii midkood inuu ku gaabsado hadduu doonayo falmaa-u biyihii ayaa afdalu fadli badan hadduu rabo labadooda midkood inuu ku gaabsado oo biyihii iyo dhagaxii mid ka mida inuu ku gaabsado biyaha fiican biyaha inuu ku gaabsado ayaa fiican markaa maxaa yeelay biyuhu waxa weeye aharkii iyo raadkii nijaasada iyo wixii meesha ku yiilay oo dhan ay si saaniya u dahirayaan laakiin dhagax hadduu qofku ku gaabsado rubama waxaa laga yaabaa dhagax markii nijaasadii uu zuuliyo waxyaalo waxaa ku haraya raadraadoo biyo maahane wax kale aysan baabi'in karin ayaa meeshii ku haraya marka mar walbaba waxaa fiican haddii mid lagu gaabsanayo labadooda biyahaas ayaa markaas fadli badan in lagu gaabsado wayajtanibu wuxuu ka fogaadaa shaksigii xaajada gudanayay oo saxarada ama kaadida waxyaalaha maaragtaahay samaynayay wuxuu ka fogaanaa istiqbaala alqiblati qiblada qaabilideeda iyo wastidbaaraha iyo qiblada u daba jeedinteeda qibladiina ma kusii jeesanayo dabadana uma jeedinayo fi saxraa bannaanka dhexdiisa ayuu kaga fogaan waa isaga iyo qibladii haddii wax gidaara iyo wax derbiya haddaysan u dhexaynin waaba xaaraanba markaa inuu qiblada xaggeedii uu ula jeesto kaadidii ama saxaradii inuu dabada xaggeeda uu qibladii muujiyo meeshu hadday saxaro tahay oo wax gidaaraba uusan kaa xigin qibladii iyo kacbadii waa xaaraan markaa inaad xaggooda aada ula jeesato waxayna ka mid tahay aadaabta qofku xaajada uu u gudanayo aadaabta xaajada uu u gudanayo ayay ka mid tahay oo nabigu noo jideeyey salى اllahu waslama wbaaraka calayh walidaalika bukhaari iyo muslim iyo keyrkood waxay wariyeen nabigu salى اllahu alayh wasalam inuu yihi idaa ataytum اlgaa'ida markaad qaa'idka imanaysaan meelaha xaajada lagu gudanayo o lagu saxaroonayo falaa tastaqbiluu alqiblata qiblada ha qaabilinina walaa tastadbiruuha qibladana dabada ha u jeedinina bibawlin aw qaa'id kaadidii ama saxaradii ha ku qaabilina walaakin shariquu dhinaca bari usii jeesta oo dhinaca qorax soo baxa ow garibuu ama dhinaca qorax dhaca halkaa u jeesti wiiri rasuulku sala allahu wasalam wbaaraka caleyh intaas waxaa loo yeelay waxaa weeye waa ikraaman lilkacba kacbadii iyo qibladii ayaa la rabaa in la karaameeyo maxaa yeele meeshii aada salaada ula jeesanaysay inaad saxaradiiyo kaadidiina ula jeesato aadab xumow aadab xumo wey meeshii aada u dukanaysay inaadan karaamayn oo aada ula jeesato markaa saxaradii iyo kaadidii aada ula jeesato wayajtanibu wuu fogaadaa qofku albowla kaadida iyo walqaa'ida saxarada filmaay biyaha wuu kala fogaadaa biyahaasu araakida ee fadhiyey biyuhu haddii ay fadhiyaan oo biyo xoog u soconayo oo duulaya aysan ahayn oo biyo iska fadhiyo ay yihiin lama ogolo sharciguna kuma ogola inaad ku saxarooto iyo inaad ku kaadiso sharcigu intaba ma ogola maxaa yeelay biyahaas laba mid kama bixi karaan imaa inay badan yihiin biyaha fadhiya oo qulatayn ay gaarayaan imaa inay yar yihiin oo qulatayn ay ka yaryihiin labada mas'alo mid kama bixi karaan haddii biyihii marka ay noqdaan biyo badan oo qulatayn iyo wax ka badanba gaaraya waxaa imanaya biyihii markaad ku saxarootay oo qulataynka ka badnaa ama qofku uu ku kaadiyey kabacdi waxaa dhici karta qof kaloo muslima inuu ka cabo tu meeshii soo mara ayaa dhici karta qofaad marka waxaad cabsiinaya saxaradaadii iyo kaadidaadii aadaab xumo aadaab xumo wey sharciga lama ogolo marka haddii biyuhu ay yar yihiinna oo qulataynba ay ka yar yihiin waxaa imanaya tanjiis iyo idaacat ulmaal inaad nijaasayso maalkiina aad dayacdo maalku waa biyuhu maalkay ka mid yihiin biyuhu inaad dayacdo oon laguna weyse qaadan karin laguna cabi karin marka sidaas awgeed nabigu waa diiday salى اllahu waslm wbaaraka calayhi biyuhu haddii ay fadhiyaan yani lagumana saxaroon karo lagumana kaadin karo ama biyuhu biyo xoog loo shubmaya hadday yihiin xooggoodaas ay shubmayaan oy ordayaan ayaa kala firdhinaysaba waxa lama dareemayaba kaadida iyo saxarada lama dareemayo markaa laakiin waxaa la diidaya kuwa meel iska fadhiya kuwaas wey kuwa la diidayo markaa walidaalika masaladan aadaab ahaan iyo karaahiye ahaan aa madhabku ka qabaa imaamu shaafici laakiin imaam imaamkan la yidhaha imaamu nawowi wuxuu leeyahay waaba xaaraan biyo fadhiya in lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo isagoon kala saarin biyuhu inay yar yihiin iyo inay badan yihiin sharxa saxiixu muslimka uu masaladaa ku sheegay imaamu nawowi oo isagu wuxuu leeyahay wاlmukhtaaru alxurma sawaaء kaana almaau qaliila ow kaiira sida anigu aan dooranayo wuxuu leeyahy imaamu nawowi waa xaaraan biyo fadhiya in lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo ama ha badnaadaan ama ha yaraadaan oo isagoo kalama qaadinba imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wa taxta shajarati geedka hoostiisana wuu kala fogaadaa saxarada iyo kaadidii geedkaasoo almuhmirati ee midhaha dhalaya geed miro dhalaya hoostiisa inuu qofkii xaajadii kaadidii iyo saxaradii uu ku sameeyo iyadana sharciguma ogola lanna waxaa dhici karta midhahan inay soo dhacaan meeshii aad ku saxarootay ama aad ku kaadisay mirtii ay ku dhacdo qof muslimoo is waxba kala ogeyn inuu iska qaato mirtan oo dadkii marka aada cunsiiso kaadidaadii iyo saxaradaadii dadka aada cunsiiso mirihii aad ka nijaasayso taaba imanayo marka aadaab xumo lidaalika sharciga wuxuu ilaaliyey masaalix اlcibaad masaalixda bini aadamka wax ilaaliya waxaa ka jira diinta islaamka diinta islaamka waxaa weeye wax walba ay kaa toosineen walidaalika imaamu nasaa-i sunankiisa waxaa ku yimid nin gaala inuu salmaan ulfarisi uu ku yidhi ina saaxibakum yucallimakum kula shayin xata alkhiraa'a saaxiibkiinu wuxuu idin baraya nabigu ula jeedaa sala allahu alayh wasalam nabigu xataa wuxuu idin barayaa miya sidii loo saxaroo lahaa xataa iyo meelaha lagu saxaroonayo iyo aadaabta kaadida iyo aadaabta saxarada nabiguna xataa waa idin bara markaasuu yidhi nacam salmaan alfarisi wax walba nabigu waa noo sheegay sala allahu wasalam wbaaraka calayh xadiis nasaa-i waxaa ku yimid inamaa ana kalwaalid ucallimukum waxaan idin ahay waalidkiinoo kale xataa waxaan idin bari aadaabta aada u kaadinaysaan meelaha lagu saxaroon karo iyo meelaha aan lagu saxaroon karin waalidkiini oo kale maxaa yeele waalidku xogta hoose u ilmihiisa baraa waxyaalaha dadka kale ay ka xishoonayaan waalidku cunugiisa waa dhisahay ila waalidoo kale u yahay isagu waa u naxariisanaya marka nebigu sala allahu calayh wasalama naxariista uu noo naxariisanayo waalidkeena waa nooga naxariis badnaa nafteennu nooga naxariis badnaa annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim ilaahay jala shaأnuhu wuxuu leeyahay nabigu salى اllahu عalيه wasalam muminiinta waa uga naxariis badan yahay naftooda naftaada nabigu waa kaaga xaq badan yahay salى اllahu wslam wbaaraka calayh walidaalika sidaasaa diinta islaamku waxay waajib uga dhigtay inaad nabiga salى اllahu عalيه wasalam naftaada aad ka jeclaato oo nabiga aada hormariso naftaada iyo nebiga waa inaad nabiga hormariso ka jeclaato limaada annabiyu wlaa bilmuminiina min anfusihim naftaaduu nabigu kaaga xaq badan yahay naftaaduu kaaga naxariis badan yahay nabigu salى اllahu waslm wbaaraka calayh wa fi dariiqi waddadana wuu kala fogaadaa saxaradii iyo kaadidii iyo wadili hooskii isagana wuu kaga fogaadaa lanna waxaa weye meesha dadku ay hooska ay harsanayaan iyo meesha dadku ay marayaan lama ogolo sharcigu ma ogola in lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo waxaa ku yimid xadiis imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayo min xadiisi abi hurayra nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi itaquu allacaanayni labada shay oo lacnada idiin soo jiidaya iska ilaaliya laba shay oo lacnad idiin soo jiidaya iska ilaaliya qaaluu wama lacaanaani ya rasuul اllah waxay rasuulka ilaahay ow labada shay oo lacnada noo soo jiidaya maxay yihiin alladii yatakhalaa fii dariiqi الnaas qofka markaas xaajadiisa ku gudanaya o ku saxaroonaya dadku meesha ay marayeen ow fii dilihim ama dadka hooskooda meesha ay harsanayeen qofka ku saxaroonaya oo xaajadiisa ku gudanaya kaas wayuu yidhi midka lacnada dadku usoo jiidayo leannu qofkii meeshii dariiqii qofka hadduu ku saxaroodo ama meeshii la harsanayo qof warmoogaho iska socda aa saxaradii lugta ku dhufanaya qofkii marka maxaa ka soo fukanaya lacnatullaahi calayh balaayo allah ku rido lacnad allah ku rido bal meesha wax noo dhigay fiir waa dadka dabeecadooda dadka dabeecadooda waxaa weeye marka iska ilaaliya uu yidhi wixii habaarka iyo balaayo iyo shar iyo lacnad wixii idiin soo jiidaya iska ilaaliya maslaxaddeennu ka hadli nabiga sala allahu calayh wasalam masaalixdeenna ayuu ka hadli wathuqbi wa fi thuqbi godkii isagana wuu kaga fogaadaa saxaradii iyo kaadidii meelaha godadka ah ee dhulka boholaha godadka ah isagana lama ogola sharcigu markaas yani ma ogola qofku inuu ku saxaroodo ama uu ku kaadiyo lama ogola maxaa yeelay xadiiskii abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayeen min xadiisi cabdillaahi bni sarjisa wuxuu ahaa nahaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam an yubaala fi ljuxri nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu reebay godadka in lagu kaadiyo saxaradiina waa la mid godadka in lagu kaadiyo nabigu waa reebay sala allahu calay wasalam cillada godadka loo diidayana waxaa weeye waxaa dhici karta godkaas inuu ku dhex jiro xayawaan yar oo ku dhibtoonaya kaadidaada ay dhibayso ama saxaradaada ay dhibayso waxaa kaloo dhici karta xayawaan kaa awood badan inuu meesha ku jiro oo wixii markay ku dhacaan uu kugu soo boodo xayawaan adiga kaa awood badan inuu godka ku jirana way dhici kartaa waxaa kaloo dhici karta meeshu inay tahay ma'wal jinni ilaa godadka jinka u badan godadka jinka u badan walidaalika xadiis nasaa-i uu warinayay qataade mar la weydiiyey oo yidhi la yidhi wamaa yukrah maxaa loo kahanaa godadka maaragtaay in lagu saxaroodo maxaa nabigu u diiday sala allahu calayh wasalam markaasu wuxuu yidhi waxaa la yidhaha inahaa masaakin ljin qataade wuxuu yidhi jinkaa dega jinka meelaha ay degaan waa boholaha wey marka jinkaa dhici karta walidaalika ibnu sacdi kitaabkiisa dabaqaadka ee taariikha ah wuxuu ku yani ku sheekeeyey sacd bnu cubaada saxaabiga la dhihi jiray arrinkanuu sameeyey meel goda ayuu ku kaadiyey sacd bnu cubaada markaasuu isla markiiba meeshii ku geeriyooday markaasaa waxaa la maqlay cod yeeraya qofka codkaa ku dhawaaqayana aan la arkaynin waana jin markaasu waxay leeyihiin naxnu qatalnaa sacd bna cubaada annagaa dilnay sacd bna cubaada ramaynaahu bisahmin falam yukhdi fu'aadahu annagaa gamuun ku tiirnay gamuunkaasna wadnaha ayuu uga dhacay oo ma uusan gifin wadnihii waa dabaqaat ibnu sacad taarikha dhahay saxaabigaas sababta u dhintaba sidaasay ahay jinkiyaa dhahaya annagaa dilnay oo gamuunaan wadnaha uga dhufanay leeyihi marka waxaa dhici kara waxyaalahaas oo kale oo kaa qarsoon oo jinka ah inuu meeshii degan yahay ayaa suurtagal meelaha cidladaa uu isagu inta badan uu jecel yahay jinku meelaha cidladaa wathuqbina wuu kala fogaadaa godkii walaa yatakalamu ma hadlo qofka xaajada gudanaya cala albowli waalqaa'idi kaadida iyo saxarada dushooda kulama hadlo karaahiye weeye oo sharcigu ma ogola qofkii oo saxaradii isagoo gudanaya ama maaragtaahay kaadinaya inuu hadlo lama ogolo maxaa yeelay xadiis imaamu muslim fii saxiixihi ana rajula mara rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yabuul nin ayaa nabiga soo maray sala allahu calayh wasalam isagoo nabigu meel xaaje ku gudanaya ayaa nin soo ag maray fasallama calayh ninkii nabiguu salaamay sala allahu calayh wasalam falam yarudda calayh salaamtii kama qaadin maxaa yeele salaamtii wuxuu uga qaadi waayey xaajuu gudanayay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka waxaa weeye qofku mar walbaba hadal looma ogola soo saxaradii iyo maaragtaahay qaa'idkii u fadhiyo walaa yastaqbilu ashamsa waalqamara qoraxda iyo dayaxana ma qaabilo qofku oo uma jeesto walaa yastadbiruhumaa qoraxda iyo dayaxana uma daba jeediyo waxyaalaha aadaabta xaajada loo gudanayo waxaa ka mid a qoraxda iyo dayaxa inaan la qaabilin de qorax iyo dayax see loo qaabili karaa suurtagal ma tahay qoraxda dayaxii in xaggoodii loola jeesto qoraxdii wayba naga sarraysaahoo madaxeenna madaxeenna mari bishii iyadana sidoo kale dayaxii madaxeennu mariy see ma koraa loola kaadshi oo lala qaabili see loola qaabila see suurtagal u tahay yacni masaladan waxaa loola jeedaa cinda duluucihima aw cinda quruubihima oo markii qoraxdu ay sii dhacayso ama ay soo dhalanayso markaasaa suurtagala inuu qofku ula jeesto markaasaa la diidaya qoraxdu markay soo dhalanayso ama markaas ay dhacayso dayixuna sidaas oo kale markuu soo dhalanayo ama uu sii dhacayo ayaa la diidi inaad markaa la qaabisho walaa yastadbiruhumaa mana u dubur jeediyo oo dabadana isagana ulama jeediyo waxaa jira aadaab nabigeena sala allahu wasalam wabaaraka calayhi markaa uu inoo jideeyey ayaa jira oo nabiga salى اllahu waslm wbaaraka calayhi wuxuu tilmaamay marka masqusha la gelayo qofku inuu yidhaah bismi اllaah allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'is ducadaas akhristuu yihi nabigu salى اllahu alيه wasalam oo salaha marka la gelayo magaca ilaahay inuu qofku ku dhawaaqo waa intuusan masqusha gelin allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhaba'is inuu yidhah allah subxaanaه wa taعala